asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaan xubinteena murtida ee sidaad og tihiinba aynu muddo dheer ku kala warqaadanaynay innaga oo soo gudbinaynay mid sarbeeban iyo tu daxsoon ama mid dabran iyo mid dadan intaba kuwaasoo ahaa kuwo aynu si soo jireyna ugu soo gudbinno halkan innaga oo rabna dadweynuhu inay kala socdaan waxyaalo fara badan hadday noqon lahayd barashada afka ama erayada ku dhex jira xubnaha laftood amaba ay tahay dankuqabsiga xubinta lafteeda haddii kale dhanka kale haddaan ka eegnana waxayba noqonaysaa isla xubnaha laftooda ayaa ah kuwo la turjumay kuwaasoo turjumadda lagu sameeyeyna ay tahay marxaladihii ay ku imaadeen waxayna u kala bixi karaan haddii eebbe idmahayo murti marxaladeed iyo murti macneed taasoo midna ay murtidu sal ka tahay midna murti marxaladeed hal xaalo ood markaa taagan lagu xalinhayey aas-aas iyo saldhig u ahayd teenan maantana waa mid ka mid ah xubnaheennii murtida sidaad u ogtihiinba dhegaystayaal waxaa muhiim ah ama soomaalidii hore ay caan ku ahayd dhanka tabaca iyo dhanka waxaysasiinta labadaba aad iyo aad ayay caan ugu ahayd waa hadday noqoto tabaca oo wax soo saarka ah ama beer ha la abuuro ama xoola ha la dhaqdo xidhaalo ha laga qaato ama adhi ha la raaco oo neef adhi a ha lagu raace taa iyadii waxay ahayd mid tabicii hore ee soomaalida qayb ka ahayd soomaaliduna inta badan waxay ku dadaali jirtay qof walba inuu gacanta wax ku haysto taasoo ah mid gacan wax ku haysadku qofka u soo jiidaysa inuu danihiisa iyo midda ehelkii qaraabadaba uu dabooli karo sababtoo ah qofku hadduusan waxba haynin ama uu faramadow yahay dee tiisana waxba kuma qaban karo oo kama qaban karo midda ummadaha ehelkiiyo qaraabadaana waxba uma tari karo oo wuxuu noqonhayaa qof tabar dhigay oo aan lahayn wax laga dugsado isagii ayaa waxaa uu baahanayaa caawin midda ayadaana soomaalidu ma aynan jeclayn sababtayna u jeclaynna ma ahayn isnacayb iyo cadowtinimo iyada dhexdeeda ah ee waxay ahayd inay jeclaayeen qofku inuu wax tabcado oo tabacu uu noqdo shay muhiima maalinkii dambe ayaa waxaa dhacday haddii eebeyd mahayo nin ayaa la teliyey wiil wiilkaasoo iskaga dhex dhaqnaa dadka haddee wiil barbaara oo laga yaabo in awlaadihiisii ay waa hore amuudeen ama ay dhinteen oy geeriyoodeen yaraantiisii isaguna iska soo barbaaray wax hoolaana aan looga tegin ama wixii looga tegayna baabi'iyey ayuu ahaa kaasoo iska nool ummaddana iskaga dhex jira haddee taa iyadiina wiilka inayna daru ahayn ayuu ninka odaygiihii arkahayey markaasuu wuxuu ku yidhi waryaa mid ma og tahay wiilow markaasuu yidhi haye adeer waa mid noocee suu yidhi haddii eebba idmahayo wax wax ku siiya ma weydide wax kula taliya ayaad weydaa wax wax ku siiya ma weydide wax kula taliya ayaad weydaa oo haddee haddii uu sidaa yidhi wax wax siiya afar labaatan saac wuu helaa oo heerahan wax ka cunaa oo wax la quutaa waxna kula jiraa laakiin haddee waxunbay siiyaanoo cunnadu la cunaaye wax tala ah oo ay siiyaan ma jirto wax arrin ah oo ay u sheegaan oo dhahaan sidaa iyo sidaa yeeli ma jiro waa arrin dhaba markaasuu yidhi haahoo isaga laftiisiba baraarugo wuxuu yidhi aniga laftaydu wax waxsiiya oo aan wax la cuno intaas waa un haystay waana ku dhex jiray laakiin wax tala igu soo qaada ma arkin oo arrintaa iyadii ihi waaba runtaa taas ayuu ku yidhi saas ayuuna taladii kaga qaatay wax wax ku siiya ma weydide wax kula taliyaad weydaaye ma og tahaydaasi waxay ahayd erey muhiima wiilkaa yarna anfacay mahmaada maanta waxaan dhahaynaa kor waayeel waa wada indho kor waayeel waa wada indho